Mashruucan iftiiminka lagu hirgeliyay deegaanka Lanqeyrta Qooldhux Laale ee degmada Salaaxle iyo weliba wadooyinka la geliyay nalalka soolarada ka shaqeeyaan si kor loogu qaado bilicda deegaanka isla markaana ganacsatada fursad lansay in xilliyada hameenkii ganacsiga korana. Barnaamijkan la ka iftiimaya deegaanadan iyo weliba fulyaha iyo maamulka Somaliland kulid markii bulshada iyo muddo iyo sugayana hirgelinta mashruucan waxaana ku mid ah bulshada iyo maamulka deegaanka iyo hadhawaayaan iyo oon aan kuma nageen dowladda wali kale iyo dal badan inta la sii bileeriy si deegaanka uusan la jaan qaada magaalooyinka kale ee Somaliland.
halkani waa tuulada laanqayrta qooldhuxulaale anigoo ah guddoomiyaheedii ciise cabdi nuur aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wafdigan ka socda xusbiga kulmiye ee howlgalka waxqabadka awada ee ku xudhaya magaalada laydhka iyo horumarka ka shaqaynaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wafdigan iyo wasiirkii hawshan soo agaasimey iyo xusbiga kulmiye dhammaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa magaaladana oo magaaladii ku suntanayd xusbiga kulmiye aqal haddaad u hooyanayso isagoo madow haddaad gasho ood tiraa seexo go'y aad huwanaysay iyo gogash meelay kaa xagtaa arki maysa haddii se laydh lagugu shido dee waxa weeye meelay nololi taallo oo iftiina iyo meel mugdiya ilaahay muu masayn qoryahaasaa la jiiri jiray dee imakana waadka arkaya magaaladii laaqayrtii qooldhuxulaale oo laga fuliyey barnaamijkii iftiiminta laydhka ka fuliyey xisbiga kulmiye iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqanno oo degmada ka soo jeeda kusintan degmadan yaa ka fuliyey iftiiminta laydhka degmada laaqayrta ayadoo caawa saacaddaa ka wadi habeennimaanu shaqo ka wadno howlo shaqa aanu ka wadno oonu laydhkii xidhanno weli oo moobladii la dabaysanayo guryihiinna iftiin yihiin meel walbana iftiin tahay magaaladina aad u faraxsan tahay goobtan aan ku sugannahay waxaa weyaan magaaladii laanqayrta laanqayrta qooldhuxulaale oo xisbiga kulmiye uu ka fuliyey barnaamijkii iftiiminta magaalooyinka odiga arkaya magaaladii waa caasimad runtii waxay ka mid ahayd magaalooyinka runtii ay ka jirto dhibaatadan leyrla'aantu ama korontola'aantu waanu mahad celinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta jidadka somalilan muuse ibraahim salaf oo runtii hawshan fuliyey waxay ka mid tahay uun barnaamijyadii horumarinta ee uu ka fulinaya xisbiga kulmiye